جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan meel waliba oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeenna raadraaca toddobaadka oo isbuuc waliba caawa oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga andalus toddobaadkan waxaa barnaamijka ku dhagaysan doontaan xaaladda magaalada khaza iyo xabajoojin la dhex dhigay yuhuudda iyo falastiiniyiinta oo maanta dhaqangelinteedu bilaabatay toddobaadkii lasoo dhaafay waa imise tirada dadka shuhadada ee lagu dilay duqaymaha yuhuudda iyo tirakoobkii ugu dambeeyey xasuuqii ay geysatay yuhuudda muddadii ay socotay xamlada ay ku soo qaadeen khaza barnaamijka ayaad uga bogan doontaan waxaa sidoo kale barnaamijka ku dhagaysan doontaan يا أبا عبيدة جاهد بالسنن إن كنت صادقا أعظم من الجهاد بالسيوف duulaanka khaza oo bannaanka soo dhigay wejiga dhabta ah ee kooxda loo yaqaano jadiidiya ee ku talax tegay daacada madaxda dawaaqiidda kadib markii ay doqonnimo iyo qar iska xornimo ku tilmaameen dagaalka ay dadka reer falastiin kala hortageen yuhuudda khaladna ku tilmaamay in lala dagaalamo gumaystaha yuhuudda iyo wadaadadaas oo la kulmay dhaleeceyn xooggan oo kaga timid muslimiinta caalamka waa kuwee wadaadada ku horkufay duulaankii khaza lagu qaaday maxaanse ka naqaanaa firqada ay u nisba sheegtaan barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan waxaa sidoo kale barnaamijkeenna ku dhagaysan doontaan hadalhaynta toddobaadkan oo ahayd xiisadda ka taagan puntland ee ay isku hayaan siyaasiyiinta maamulkaas daadad ku dhuftay gobollada dalka oo siyaabo kala duwan looga falcelinayo dadka muslimiinta iyo mujaahidiinta oo garab istaag xooggan toddobaadkan u muujiyey dadka ku barakacay daadadka iyo fatahaadaha iyo kooxda riddada soomaaliya oo indhaha ka daawanaysa dadka tabaalaysan ee ku nool deegaanada ay gacanta ku hayso barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan insha allah waxaa sidoo kale barnaamijkeenna ka marnaan doonin dhulka turkistaanta bari nidaamka shuuciga ee shiinaha oo burburin ba'an ku haya masaajidda ku yaalla dhulkaas warbixin ay soo saartay human rights watch ayaan barnaamijka ku soo bandhigi doonnaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka raad raaca
والديان راعينا صوب الغاية الكبرى أطلقنا أمانينا جدد ذلك الماضي لا تسمد جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا فالواشي يعادينا waa hagaag aan ku bilowna barnaamijkeenna xagga iyo falastiin waxaa maanta magaalada khaza ka hirgashay xabajoojin la kala dhex dhigay yuhuudda iyo falastiiniyiinta taas oo soconaysa muddo afar maalin ah si gargaar bani aadamnimo loo gaarsiiyo shacabka dhibaataysan dhanka kale labada dhinac ayaa isweedaarsanaya maxaabiis wararkii ugu dambeeyey sida ay maanta xaaladdu tahay tirakoobka dadkii yuhuuddu laysay toddobaadkii lasoo dhaafay iyo si guud cadadka shuhadada reer falastiin waxaa xogteeda inoo soo uruuriyey waryaheena xaarith cabdilqaadir haye xaarith bismillaah waad mahadsantaha walaalka iyadoo cudwaanka yuhuudda uu socdo ku dhowaad konton maalin oo xiriir ah haddana toddobaadkan wuxuu ka mid ahaa toddobaadadii ugu khasaaraha badnaa ee duulaanka yuhuudda iyadoo in ka badan saddex kun oo ruux ay shahiideen lixdii maalin ee lasoo dhaafay goobaha yuhuudda ay toddobaadkan khasaaraha ugu daran ka geysteen waxaa ka mid ah cusbitaalada ku yaala khaza sida cusbitaalka al indunuusi al cawda iyo cusbitaalka kamaal cudwaan oo dhammaantood ku yaala magaalada khaza maalinkii isniinta ee lasoo dhaafay waxaa magaalada khaza ku shahiiday keliya maalinkaasi in ka badan kun ruux oo falastiiniyiin ah kuwaasi oo u badnaa haween iyo carruur goobaha maalinkaasi ay duqeeyeen yuhuudda waxaa ka mid ahaa magaalada khan yunis mandiqadda rafax cusbitaalka al indunuusi xerada qaxootiga ee jibaaliya iyo deegaano kale oo ka tirsan magaalada khaza toddobaadkan dhacdooyinkii ugu weynaa ee ka dhaca magaalada khaza waxaa ka mid ahaa in ciidanka yuhuudda ay duqeymo dhul iyo cir ah ku qaadeen cusbitaalka al indunuusi oo ahaa cusbitaalka keliya ee u taagnaa inuu u khidmeeyo dadka dhaawacyada qaba balse yuhuudda ayaa toddobaadkan go'doomiyey cusbitaalkaasi kadib maalmo ay duqeymo xoogan halkaasi ka geysanayeen een duqeymaha cusbitaalka waxaa ku shahiiday boqolaal ruux oo filistiiniyiin ah kuwaasi oo u badnaa dad qabay dhaawacyo oo cusbitaalka lagu daryeelayey iyo barakacyaal sidoo kale cusbitaalka ku jiray een xaalado adag ayaa ka taagan cusbitaalka kamaal cudwaan iyo cusbitaalka lacuuda oo toddobaadkan ay duqeymo xoogan ka geysteen yuhuudda waxaana labadaas cusbitaal ka go'ay korontadii cuntadii biyihii iyo daawadii dadka la siinayey sidoo kale dhacdooyinkii ugu weynaa isbuucan ka dhacaya magaalada khaza waxaa ka mid ah in yuhuudda ay soo wareejiyeen meydadka shuhaado filistiiniyiin ah oo gaaraya boqol koob iyo toban ruux kuwaasi oo yuhuudda ku dileen markii ay qabsanayeen cusbitaalka ashifa ee magaalada khaza een waxaana ay yuhuudda markii ay dadkaasi laayeen qaateen meydadkooda een waaxda caafimaadka magaalada khaza iyo cusbitaalka ashifa oo iskaashanaya ayaa toddobaadkan shuhaadadaasi ku doogay qubuurwadareed ku yaala magaalada khan yunis laakiin arrinta xusidda mudan ayaa ah in dadkaasi shuhaadada ah ee filistiiniyiinta inta ay haysteen yuhuudda ay kala baxeen xubnaha ugu muhiimsan ee jidhkooda sida ay ku shaacisay hay-adda sheegata dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn warbixin ay soo saartay maalinkii khamiista ee shalay dhanka kale xoogga muqaawamada filistiin iyo yuhuudda ayaa wada gaaray toddobaadkan heshiis xabad joojin ah kaasoo dhaqangalay jimcihii saakay heshiiskan oo socon doona muddo afar cisho ah ayaa waxaa qayb ka ah in xoogga muqaawamada filistiin ay sii daayaan konton yuhuud ah oo maxaabiisahaan ay u hayeen halka yuhuudda iyaguna ay sii daynayaan boqol iyo konton ruux oo filistiiniyiin ah oo xabsiyada yuhuudda ku jira waxaa heshiiskan sidoo kale qayb ka ah inta uu socdo in magaalada khaza la gaarsiiyo kaalmo isugu jirta cunto biyo iyo shidaal waxaana magaalada khaza saakay soo gaaray in ka badan laba boqol iyo soddon gaari oo xamuul ah kuwaasi oo siday cunto iyo daawo iyo waxyaabo kale oo ay u baahnaayeen shacabka muslimiinta reer filistiin sidoo kale saakay markii uu dhaqangalay fulinta heshiiskan dad fara badan oo filistiiniyiin ah oo dhaawacyo qaba ayaa saaka ka gudbay macbarka rafax kuwaasi oo la gaarsiiyey deegaano ka baxsan magaalada khaza si halkaasi loogu daaweeyo heshiiskan xabadjoojinta ah ee ay wada gaareen filistiiniyiinta iyo yuhuudda ayaa waxaa garwadeen ka ah dowladaha kale ah qatar iyo masar halka maraykankuna uu taageerayo heshiiskani aan eegno tirakoobkii ugu dambeeyey ee dadka filistiiniyiinta ay ku shahiiday cudwaanka yuhuudda ee socda bishii labaad ee xidhiir ah kaasoo lasoo saaray xalay tirakoobkan oo ay soo saareen waaxda caafimaadka magaalada khaza ayaa tirada shuhaadada waxay maraysaa hadda afar iyo toban kun siddeed boqol konton iyo afar ruux lix kun boqol iyo konton waa carruur dadka shahiiday halka afar kun ay yihiin dumar dadka shahiiday ah dhanka dhaawaca soddon iyo lix kun oo ruux ayaa ku dhaawacmay cudwaankan toddoba kun oo dadkaasi ah nolol iyo geeri midna laguma hayo oo burburka dhismayaasha ayay ku jiraan waa hagaag duulaanka khaza ayaa bannaanka soo dhigay wejiga dhabta ah ee kooxda loo yaqaano madkhaliyada ama jadiidiya sida looga yaqaano soomaaliya waa niman ku talax tegay daacada madaxda dawaaqiida magac jihaad aanan la maqashiin karin gaalada in loo dhowaado oo madaxa loo raariciyana ka jecel in xabad lagala hortago toddobaadkan waxaa warbaahinada qabsaday dhowr ka mid ah wadaadada kooxdan oo jooga wadamada carabta iyo xitaa soomaaliya qaybo ka mid a kuwaas oo waxaa khaza ka socda ku tilmaamay qor iskaxornimo iyo in laga khaldan yahay yuhuudda waxay aad u dhaleeceeyeen kacdoonka dadka reer falastiin ay kala hortageen maamulka yuhuudda waxayna sheegeen in ay khalad ahayd in qori caaradiisa lagala hortago yuhuudda taasi beddelkeedana ay ahayd in looga hortago cilmi iyo sunnanta nebiga mid ka mida wadaadadaas u fadwooda kooxdaas ayaa isaga oo u dhawaaqaya afhayeenka muqaawamada qasaam oo lagu magacaabo abuu cubayda ku qayla dhaaminayay sida tan يا أبا عبيدة جاهد بالسنن إن كنت صادقا أعظم من الجهاد بالسيوف رسالة لك يا أبا عبيدة رسالة لك جاهد بالسنن يا أبا عبيدة ربي أمة غزة على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ربها على التوحيد علم أطفالها من ربك وما دينك ومن نبيك adfaalaha waan gartay sidaad maqlayseen wuxuu balcaankan leeyahay ka taga dagaalka iyo xabadda oo ku mashquula in aad tawxiidka bartaan carruurta iyo dumarka khaza isagoo taas kala jeeda in carruurta khaza aysan aqoon tawxiidka xilli labadii bilood ee lasoo dhaafay uu caalamku la fajacay heerka uu gaarsiisan yahay tawxiidka carruurta khaza iyo tala saarashada ay ku qabaan allah aan dhegaysanna qaar ka mid a carruurta iyo dumarka reer khaza si aan u ogaanno in isagan qaylinayaba ay ka tawxiid wanaagsan yihiin carruurta reer khaza صحيح انقطع الاتصال عن غزة انقطع الاتصال عن الإسعاف والدفاع المدني انقطع الاتصال عن العالم ولكن ما انقطع الاتصال عن رب العالمين لما ضاق الحصار على الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة جوع وعطش وتعب كثير قام ودعا اللهم يا منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود يا الله انصرنا عليهم اللهم ضاقت بنا الدنيا ففرجها يا رب العالمين تعبنا كتير توجعنا كتير ولكن أملنا بالله عز وجل كبير الله عز وجل مش حيضيعنا والله لن يضيعنا الله الله يا جماعة إنه الله سقانا بالماء المطر قولي يا جماعة الله عرف إنه إحنا بنعاني ونزل لنا مية من عنده مية حلوة يا جماعة haddaba maxay tahay firqada ay u nisba sheegtaan wadaad xumayaashan maxayse aaminsan yihiin waxaan su-aalahaas hordhignay sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin oo ka mid ah culimmada daraaseeya arrimaha firaqa iyo usuushooda
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة جزاكم الله خيرا آن قضية كسابسا بدأ انحرافي العالم الإسلامي آد وبدن Een, meelo badanna maraakiis ku haya ama dad ay ugu xaraysan yihiin ama caalamkaba meelo badan laga dhagaysto warkooda Een, horta asal ahaan waxay soo daahireen oo arqurkoodu bannaanka u soo baxay dagaalkii koowaad ee khaliijka markuu dhacayay ee kuweyd uu ku duulay saadam xuseen ee maraykankuna ay soo galeen jasiiratul carab halkaasa baashooda ee bannaanka usoo baxday inta badan markii laga hadlaya fakarkan ay nimankaani aaminsan yihiin Ee, waxaa la sheegaa mu-asiska ugu weyn nimankan asalkooda asaasay waa maxamed ibnu amaan aljaami oo etoobiyaan ah oo sacuudigana tabciyad ka haysta oo ku noolaa marka hore waa la xiray kadibna waa la soo daayey isagoo qulibuu ku samaynaya yacnii nimankan dawaaqiidda adeecitaankooda wax kastoo ay rabaanna yacnii u- u saxiixaya iyo fikro kat- kastoo ay la yimaadaan iyo tallaabo kastoo diindarra ay la yimaadaan iyo haddii gaalo maaragtay ay keensadaan iyo wax kastoo ay sameeyaanba inay saxan yihiin ayuu ummadda u meeriyey kadib waxaa fakarkaa isaguna aada u faafeeyey eh, rabiic madkhali oo isaguna sacuudiyaan ah oo hadda haddee min akaabirihim ragga ugu waaweyn ka mid a oo isaguna fakarkaa la qaaday waxay nimankaasi marka qaateen eh, madhabkii jahmiyada yacnii in qowl iyo ficil midna uusan gaalnimo aysan jirin dad gaal raacdo dad gaal la soo safato haddaad wax kasta samayso inaad muslim iska tahay ayay qaatay madhabkaasay qaatay markii la yidhi xagga yani madhabka ay ku tageen oo firaqda murjiada firqada ugu xun oo jahmiyada la yidhaahdo mabda'ooday aada u faafinayaan oy wadaan Eh, waxyaalaha aqwaalo iska daahirkada ku siraayaan waa iska jiraan oo inaan alimaanu qowl wa camal ay iska leeyihiin waa ictiqaad way dhahayaan daahir laakiin xaqiiqatan waxay aaminsan yihiin camalku inuusan ka mid ahayn iimaanka qofku camal kastoo kufriga uu sameeyo marba hadduu tawxiidsana muslimu iska yahay agtooda waxba kama gaaloobaan Een, waa u imaan doonnaa waxyaabaha ay ka qabaan dawaaqiidda hadda joogta ee waddamada caalamul islaami Een, sheekhana muctaqadaadkooda qayb yar baa hadda nooga sheegtay bal si faahfaahsan noogu faahfaahi waxay aaminsan yihiin kooxdan horta waxyaalo badan bay aaminsan yihiin oo usuusha diinta ay ku qaldameen oo fara badan ay ku khilaafeen madhabkii ahlu sunnaha oo ay kow ka tahay yacni daacatul kufaar niman do- gaala ah in la adeeco cid qabto ahlu sunnaha ma jirto gaal hadduu weliyu amra no maba noqon karo muslimiinta uma noqon karo Een, yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicu rasuula wa uli lamri minkum aa leeyahay yani ulamriga la adeeca waa dad muslimiin ah dad laakiin kafara ah oo gaaloobay ama as- gaalo asalaba ah ama ga- kuwa ridoobay ah oo naaqid min nawaaqid islaam ku dhacay in la adeeco cid qabta ma jirto ahlu sunnaha wey. waa waxay ay la yimaadeen oo baatila wey ictiqaadaadkooda waxaa ka mid ah yacni inay yidhaahdaan kufriga ay ku koobaan juxuud bis qofku inuu diido afkiisa uu ka yidhaahdo ilaahay rasuul ma ogeli kitaabka qur-aanka ma ogeli bisaa gaalnima yidhahda laakiin asagoo hadduu qalbiga wuxuu raba ka aamino ama jawaarixda wax ka sameeya gaalnimo ah laakiin uusan ku dhawaaqaynin gaalnimadii uu ama uusan maaragtay eh, yacni uusan juxuud la imaanaynin ma gaaloobay ma gaalooba aaminsan marka wax ka badan oo kufriyaadahoo nawaaqida ka mida qadka ka saareen mudaaharaatulkufaar baa ka mida waxaa ka mid a qawaaniintan wadciga ah la dejinaya waxay gaalnimo ma aaminsana ayaga waxay u yaqaanaan shay iska macsiya un bis oo qofka uusan diinta uga baxaynin xoogaa in la waawaaniyo waa weliba amri saxan qawaaniin wax ku dhaqayaa waxaan leenahay waa xoogaa shareecadii waa ka beragtay oo yara xoogaa toosi bis laakiin gaal maa agtooda iyaga waxyaalaha ay la yimaadeen waxaa ka mid a oo dadka muslimiinta ay ku khilaafeen inay jihaadkii tactiiliyeen oo is ogolayn cid kastoo jihaad u soo jeesatana yacni ay dacninayaan ay dacaydaynayaan ay nimanka dawaaqiidda ula safayiin bal iskaba dhaafa iyagu waa dhib badan yihiin oo ay aaminsan yihiin dadka in lala dagaalamo ama la dilo in ilaahay loogu dhowaanayo oo maradaan lagu adeecay nimanka marada u yaqaana dawaaqiidda waxaa la yimaadeen bay ka mid tahay bal iskaba dhaa qaarkood waxay risaale ku qoreen inay yidhaahdeen maanta jihaadka la jihaadayo waxaa ka fadli badan tarkul jihaad waa laazim in laga tago jihaadkii ayaaba laazim noqonaya isagu isticdaadna xataa lama samayn kara yidhahdo wax isticdaad la yidhaahdo lama samayn karo marka jihaadkiina ma ogola in isticdaad loo sameeyana ma ogola cid kastoo jihaad ku baaqda maqorshahaas qaadatana waxay u arkaan niman maarata safaakiinahoo dhiigga daadiyo dacaayad bay daba kicinayaan isla markiiba ilaa waxay u arkaan xataa qaarkood waxay yidhaahdeen gaal maanta in la dilo ma banaana dhiiggiisoo macsuum bay yidhahdeen gaalka maanta jooga sida muslimka dhiiggiisu macsuum u yahay admaag ramadaani ayaa qoray isaguna oo hadda sacuudigana ku nool oo aljazaa'iri oo aljazaa'iri ah ayaa isagu kitaabihiisa ku qoray oo inuu dhiigga gaalka uu macsuum yahay yani meeshaasi marayaan hadda qur-aankii daahirkiisii iyo ijmaacii muslimiinta ay khilaafsan yihin dhiig gaal inuu hadur yahay la ogyahay oo ilaahay subxaana wa tacala wax dhiiggood in la daadiyo ilahay u amray ayaa waxay leeyihiin dhiiggii noocaas aha waa macsuum bay kusoo qoreen haddii maagir badan ninka ka dambeeyaan oo kitaabihiisa ay akhristaan yacni aad bay kitaabihiisa u akhristaan uu ku xiran yahay ninkaas shubahaad badanna uu u keenaa waxyaalaha ummadda ay ku wareeriyeen waxaa ka mid ah alwalaa wala baraa waxya ma jiro gaalada in laga bari noqdo muslimiinta in la xiriiriyo ma ogola yani waxay ku leeyihin adiga waddankanaad joogtaa daaquudkan ka dambe muslimiinta kaloo la xasuuqaya caalamka waxba kaama gelin adiga waxba kaagama xira waa tahay sheekh cali kooxdan hadda aan ka hadlayno maxay ka aaminsan yihiin dawaaqiidda hadda caalamul islaami haysta sideese u arkaan in lala jihaado masaladaas alfaadil nimankanan aan kuu sheegayo oo maxamed alamin amaan jaami iyo rabiic madkhali iyo kuwa ku xiran hadda adduunka jooga yaacaya oo kuwa isaga ay tababareen iyo cali xasan xalabi iyo isku dar adiga raggan faraha badan ee caalamka islaamka aad u jooga oo la wada yaqaano yacni waxay aaminsan yihin dawaaqiidda caalamka ka jirta ee kufriyaadka ku jira ee gaalnimada dhex fadhiya xataa itixaadul adyaanka nimanka ka shaqaynayay ayay u ducaynayay waa wulaatul amr daacadooda waajib tahay in la adeeca ay waajib tahay maraykan in dhiigiisa la daadiyo lama ogolo maxaa wulaatul amriha keenay ha gaalka maraykanka lama dilo kaatooda waa jariima in maraykan la dilo ama gaal kaloo ingiriisa la dilo ama mid maarata yuhuudi xataa yuhuudi xataa waxya lama dili karo oo cali xasan xalay maqli muuqaaleeda taalla oo dhahay maarata nin ku siinaa koronto iyo biyo say dilaysaa say dilaysaa halkaasu gaarsiiyey cali xasan xalay baa la ogyahay ninka ay ka dambeeyaan oo cilmi ka qaataan oo kutuba u taxriiriyo ay aad u akhristaan shaam jooga shaamu joogaa urdun hadda degan yahay inta aan hadda noolaan ku ogaa ninta in kale ma aqaan laakiin noolaan ku ogaa aad bay u jecel yihiin oo ninkaasaa ka mid a oo maqli muuqaal laga hayo isagoo dhaha yuhuudda lama dili karo marka marka yacni noocaas ciraaq wixii ka dhacaa la ogaa oy taageereen macnaha ninkii maraykankaa meesha qabsaday oo yidhahan daacadooda waa waajib maxamed raslaan ninkan yacni masriga uu leeyahay tajibu daacatu waliyi lamri wain kaana kaafira halkaasi maraya waa tahay sheekh cali ugu dambeyn soomaaliya ma joogaan kuwa ku xiran kooxdan oo hadda aan ka waramayno oo muctaqadaadkooda iyo madhabkooda ku ta'afuray maya ma joogaan lama dhihi kare saaxdaba iga haysta ma joogaan ma ahan yani ummadii ummad badan oo jamaahiir ah ayay haystaan manaabir masaajid bay haystaan waaweyn maraakiis waaweyn bay haystaan yani waxa weye ummad badan oo shucuuba ku xiran ayay haystaan waxayna faafinaya waa madhabkii laftirkiisa hadda daaquud kastoo soomaaliya ka dhisan iska dhaaf kuwa carbeed amiirulmuminiin agtooda hoyaa daacadiisuna waajibayta yacni waxay ku tusinaysaa daaquud kasta oo dhisan hadda kuwa yaman jooga cali cabdalla saalix baa aragay jirin damaajo meesha ugu weyn ay ka soo qaataan hataa soomaalida ay ka soo baxaan kuwa badan oo dad jooga soomaaliya damaajay ka yimaadaan oo hadda maraakiista xamar ku haysta ama hargeysa ku haysta damaajay ka soo wada baxaan damaaj maxaa ka jiri jiray ninka askariga ee daaquudka cali cabdalla saalix ka tirsan waa la istaajina markaas su-aalla weydiina markaas askariga hebel ahaa oo maarata dowladda ka tirsanaa dowladda sharciga ah ee khayrka badan iyo amiirka khayrka badan ayaa su-aal weydiinayna ay leeyihin aad bay ugu xiraayeen cali cabdalla saalix ka amar qaadan jirin oo arkayeen amiirulmuminiin inuu yahay marka nimankani fakarkaas ay ummaddana baraan kuna qanciyaan horta meelaha ugu badan oo hadda tacfiir badan ku leeyihiin waa muqdisho horta ugu weyn oo caasimaddii soomaaliya ah akthar masaajidda ugu waaweyn ama dadku ay kutubaha ku akhristaan ama khudbooyinka laga tawjiihiyo ummadda eega haysta hargeyso taahiir badan bay ku leeyihiin burca taahiir badan bay ku leeyihiin oo rag odayaala u fadhiya qaardhoo kale beelo badan bay ku leeyihiin soomaaliya meel aysan taahiir ku lahayn mala waxaa la sheegaa koox la yidhaha xajuuriyiin oo kooxahan ka mid ah maxay yihiin kooxda ayaga laftirkoodu horta waa firaqa shataa ayagaa kala baxa hal laftirkooda oo hal mabda horta waa ka wada dhexeeya umarada in la taqdiisu umaraa wa daacatuhum in la taqdiisiyo oo laga dambeeyo oo aan waxba lagu soo celin karin waa ka wada dhexaysa middaas inaan gaala lala jihaadana waa ka dhexaysa oo waxay leeyihiin maaragta xataa etoobiyaanku isku eedeeyeen qaar hadda kor waxay fadwoodeen etoobiyaanka lala dagaalan waagii hore waayo haddana ay ka noqdeen kuwii waxay leeyihin halbidacaatin maxaa dhacay waay fadwooteen etoobiyaana lahay etoobiyaanka dagaalkoo la isku eedayna marka ayagii xoogaa waxyaalo iska oo adduunye ah oo sadbursi ah iyo dhaqaalihii kole ay dadka ka helayeen ama meel kale ka soo baxayay ay isku haystaan hadda wax weyn oo furuuqa uma dhaxayso lakiin dhexdooda xoogaa tashtiid badan baa kala jiro xajuuriyada gooni u baxeenoo yani waa kala duwan yihin baada kor waxaan arkay mid oo risaaluu qoray ayatuha alciiru inakum la saariquun ba magaceeda risaal yacni qaraa'ibkaan la yaabay obama iyo sheekh usaamu hal meel uu tarjumay maanta soo gala waa gaalka maraykanka hogaamiye iyo sheekh usaama yani ninka muslimkaa la ogaaya mujaahidka buu isku meel keenaya waxaan la yaabay kitaabkaas yacni meel baktabadan ka aan ku arkay dadka soomaali xataa ku jireen rag soomaaliya oo isaguna tabdiicinayo u haysto yani marka hadda markii oo xagga la tago waxaa hebel baa la geenaya hebel ka wara sharxaduna xataa waa ku jira wax la tabdiiciyey oo khadka laga saaray oo xataa kuwa yaman ay soo tabdiiciyeen oo kuwa soomaalida ugu darsameen oo yani waxaa lagu haysta keliya jihaadka u taageeray iyo duqaadan yii maxamed sayaad barre waxay wadaan qaarad waa qaldanaayeen intaasaa umaradu kasoo horjeedaa waa fidnoole ha macnaa etoobiyaanka la iska celiyo waa fitno hadda kahor mid baa munaasaba baa meel kula kulmay iyadoo dagaal lagu jiro oo etoobiyaanka dagaalkiisa baa socday waagii hore marka waxaan idhi nih gaaladan dagaal nagu soo duushay hadda meeshaan lagula dagaalamay ma dagaalkan aadin ma ma maanta ma banaano in lala dagaalamo annaga mustadcafiinaan nahay qofkii maanta dagaal gala asagaa dembiile ah waa in hubka la dhigaa maanta saxa yiri yani mabda'aasi kulligood maanta nin kastoo qori qaada ama gaal la dagaalamo waa fataan agdooda waa dhiigdaadiye waa in dadka laga qabto wey nimanka niman aad iyo aad u fog weeyaan dad badanna way siraan inta badanna ictiqaadkooda meelaha manaabirta kama caddeeyaan waxay u aqrisanayaan u duugan yihiin dadka shacabka ay ku afuufayaan dadka ku kalsoonyihin ku afuufayaan jalasaadkooda u kala soocan yihin jalasada dadka ay khulaska u sheegayaan waxayna aad u sharxaan mawduuca ku saabsan daacatulumaraa oo la jeedaan dawaaqiid ilaata iyo markii la gaaro meelaha ku saabsan fitanta axaadiista fitanta ka hadlayso dhan waxay saarayaan jihaadka waa fitan ay leeyihin baabul jihaad markii la galana waa la boobsiina waa la laqbayna ama waa laa u gudbaa dil rab ah ma la dhex gelaya maana haddii nin ardada ka mida uu su-aal soo qoro uu yidhaha sheekhu dagaalkan socda muxuu yahay ilaa hadda soomaaliya dagaala ka socda makanaa saxan makanaa saxan iyaa saxan dagaalka waa lagu jiraaya ma imlaha kaa qaldanaa laleeyahay xogaa wadaadka markuu imlaha soo saxo qaabka wax u soo qortay waa kaa qaldan yahay kadib waa laga jawaabi doonaa in laga jawaabo lama rabo yani waxaa laga cabsanaa waxooga jamaahiirta lagama hor hadli karo meela hoosaa la rabaa dadka lagu disho marka yani noocaas wey nimankaasi khatar badanna way ku hayaan ummadda jazaak allah khayr waa hagaag waxaa wilaayaadka islaamiga ka socda gurmadka loo sameynayo dadka ay saameeyeen daadadka iyo fatahaadaha waryaheena cusmaan axmed dhuubow ayaa dhowaan la safray howlwadeennada guddiga oo doome kusoo daabulayay dadka barakacayaasha ah waxaana uu halkaas nooga soo tabiyey sida ay u socdaan dadaalada ay bixinayaan mujaahidiinta iyo gurmadka loo fidinayo dadka
bismillahi raxmaan iraxiim waxaan ka dhaqaaqnay degmada jilib waxaa safarkeenna uu yahay raashiin la gaarsiinayo dad deggan qaar ka mid ah deegaanada oo guddigu ay sheegeen in halkaas raashiin lagu siinayo waxaan saarannahay mid ka mid ah duumooyinka ee dadka lagu soo daadguraynayo hadda ayaannu ka dhaqaaqnay macalaada xaashiciirow oo ah halka ay doonta sida rasmiga ugu soo xirato haddii aad markii hore ku ogeed inay tahay meel si caadi ah loo maro hadda waxay noqotay dagaaga rasmiga ay doonta ku soo xirato hadda ayaannu sii soconnaa dhulka haddaan ku soconno markii hore waxaan ku mari jirnay gaadiidka amaba mootooyinka haddase waxaan ku maraynaa doon oo biyihii annagoo aan webiga gaarin ayaan ku dhex soconnaa biyo aad u fara badan biyahana runtii waxay yihiin kuwa aad u fara badan oo lama kala garanayo webiga iyo biyaha halkaas ayaan ku soconnaa safarku waa iga duwan yahay safarro aan horey ugu maray deegaano badan oo ka tirsan jubbooyinka min muddaana ka shaqaynayay laakiin marxaladda tani waxa ay ka mid tahay maraaxiisha ee la marayo doonta waxaa igu wehelinaya mas-uuliyiin ka tirsan guddiga gurmadka fatahaadaha iyo daadadka oo iyagana halkaa maanta lagu helinayo oo safarkan doonta ah lagu helinayo sidoo kale waxaa saaran fariiqa caafimaadka oo deegaanadan ku soconno la rabo in halkaasi dadka jooga xaaladooda caafimaad la soo ogaado sidoo kale waxaa saaran fariiqa raashin qaybinta oo iyagana halkaa boqolaal qoysasah raashinka ugu qaybin doono guddigu waxay noo sheegeen in marka deegaanadan ay ka duwan yihiin deegaano ku dhowdhow magaalada jilib oo masaafo ayaa loo socon doonaa webiga ayaanu mari doonaa hadda webiga waanu ka fognahay masaafo dheer ayaa loo socon doonaa sida ii sheegeen halka masaafada webiga markii hore loo socon jiray daqiiqado dhowr oo shan daqiiqa hadda waxaa laga yaabaa ku dhowaad een afartan daqiiq inaan u soconno geedo fara badan ayaan arkayaa oo lama kala garanayo jidka iyo duurka iyo weliba sidoo kale geedaha ba intii shaada ku dhammaato waa biyo oo saacad ahaana ilaa meesha noo socdaan waxaa waye hal saa iyo bar meelaas hal saa- hal saa oo ilugu meelaas waxaa loo socon jiray toban deeda meelaas labaatan deeda meelaas annagoo aan gaarin webiga waxaan ku dhex soconnaa biyaha ka soo baxay webiga ee fatahaadda doon ayaan saarannahay sidaan hore u sheegnay waxaa hadda een, aan doonta isla saarannahay oo ila taagan een, sheekh xasan yacquub cali sheekhna een, dabcan safarkan wuu inoogu duwan yahay safarro hore aan soo marin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين وبعد إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا هذه وأخلفنا خيرا منها آه، sida ay horay guddiga samatan bixinta ama maaraynta fatahaadyaha ay uga warrameen ee, dhulalkan ee, jubbooyinka iyo gobollo kaleba waxaa ku dhuftay fatahaadyo iyo ee, dhibaatooyin badan ay geysteen ee, daadadka iyo webiyada Ee, runtii maanta waxaan ku jirnaa safar ka mid ah safaradii dadka muslimiinta ee waxyeelladu gaadhay lagu gurmanayay ayaannu maanta ku jirnaa Ee, waxaannu ku soconnaa meel dad muslimiinah ay degganaayeen ka barakaceen oo u baahan in la gaarsiiyo wixii ay u baahnaayeen ee daruuri ah Ee, safarka waxaa ku wada jira maanta guddigii ee, heerka gobol ahaa iyo kii heerka deg- gobol iyo kii heer harako ayaa wada socda Ee, waxaa nala saaran dhakhaatiirtii baa nala saaran oo la rabo dadkaa barakacay xaaladooda caafimaad in ay maaragtay soo qiimeeyaan dawooyinna ay ka qiibiyaan culimmadii baa nala saaran oo tawjiihaadkii loogu talagalay dadka muslimiintu inay la hadlaan oo ay sabarsiiyaan warbaahintii baa nala socota rag kaloo fanniyiinah ayaa nala saaran loogu talagalay mashruuca qaybinta cunnada iyo gargaarka inay maaragtay iyaguna ay agaasimaan Ee, halkaas ayaan ku soconnaa runtii waa safar safar waajib ku ah dadka mas-uuliyiinta ah ama ummadda mas-uulka u ah safarkii waajib ku ahaa weye inay galaan waxaa weye qayb ka mid ah waa jihaadkii aan ku jirnay qayb ka mid ah weeye dadka muslimiinta ah in la garab istaago la garab qabto xaaladoodii maaragtay lala- lala qaybsado waxa ay ku sugan yihiin marka insha allah safarkaanu waa safar nagu qaaliha magaaladan ka soo baxannay ga- khaasatan ee musallaha weyn ee la yidhaahdo aadan xaashi cayrow ayaan doontan ka soo raacnay markii hore duura baawura lagu mari jira dhulkan bawra lagu mari jiray dhulka hadda aan marayno waa dhulkii beeraha ahaa ee la tabcayay ee ku yaalay goomola la dhihi jiray weeye waa meeshii mooska ku yaalay oo qudaarta ugu badan ee jilib maaha ilaahay gobollada looga dhoofinhayay ayaanu maraynaa hadda waxaa weeye beertaan wax ku yaalla moos ah iyo hanti ah ku khasaaray waad arkaysaan intay leegyihiin maaragtay intuu leegyahay mooskan ee, aadka u fara badan Ee, nin ka mid ah beeralayda reer jilib ayaa iska lahaa Ee, maanta disaan ayuu u yaallaa macnaha ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu biyahan dhaqso naga kaxeeyo webiga weli ma oo ma- weli lama gaarin weli ma dhowa xooguu noo jiraa insha allah waanu gaari doonnaa qadar hadda nusu sac ka badan ayaan hadda saarannahay webigana lama gaarin dhulkii beerahan maraynaa ilaahay waxaan weydiisanaynaa loo socon jiray codka cadigeed manaha webiga magaalada haa marka ilaahay waxaan weydiisanaynaa safarka inuu salaamo nooga dhigo si badbaado nabadgelyaa ilaahay nagu geeyo si aan u gudanno waajibkana saaran ee gurmadka dadka muslimiinta ee aan u soconno Ee, runtii xaaladda lagu safrayo waa xaalad adag weeye xaalad adag weeye xaalad maaragtay biyo iyo maaragtay hirar iyo mawjido iyo waxaa weeye geedo korkood la marayo waaye marka ilaahay nabad ha nagu geeyo Ee, runtii xaraka shabaab mujaahidiin waxay iska xil saartay dadka muslimiinta ah waxa ay tari karto ee intii awooddeeda ay inay tarto ayay iska xil saartay runtii waan oga mahadcelinaynaa xarakadeenna dadka muslimiinta aan meel kastoo joogaan dal iyo dibad waxaan leenahay u kaalmeeya walaalihiinni dadka muslimiinta ah soo tara waxaad tari kartaan Ee, ninkii maanta meel qallalan joogow walaalka meesha qooyan jooga waxaad ku diri kartaa maanta ku soo tar waxaad halka doolar oo aad dhiibtay qiimo weyn ayuu u leeyahay walaalkii meeshaan ka kacay ama ee, baadiye ka ka cararay ama tuuladiisa ka cararay ama deegaanka ka cararay ama beerta ka cararay oo bakaarta ay ka biyowday oo fuustadii biyaha iyo ee, masagada galleydii biyo ka qaadeen oo waxba aanan haysanin ee xooluhu ay ka baxeen halkaaga doolar qiimo weyn soomaalidu waxyaabaha ay caamka ku yihiin waxaa ka mida inay isu gurmadaan oo istaageeraan waxaan soo marnay abaaro badan waa laysgacanqabtay dal iyo dibad ganacsato dadkii ilaahay wax siiyey kuwa kale u gurmadeen waxaa weeyaan waxaan soo marnay fatahaadyo waa laysgarab istaagay dadka muslimiinta waa laisu gurmaday dalalka kale ee aan muslimka ahayna gaalada ah waxaan ku dhaanna annaga qofkii baahan koobka shaahaan wada qaybsanayna halka kooboo shaahaya baan wada qaybsanaynaa laakiin etoobiyadan tana waxaa weye koob shaah kala qaybsan maayaan dadka ku nool ee gaalada annaga marka waxaan nahay dad isku diina isla dhashay abti iyo aysana oo waxaa weeye aanan aanan marnaba hadda webigaan soo dhex galnay webigii weynaa ee jubba ayaan soo galnay oo isagii baan hadda dhex soconnaa maanta horan waxaan ku soo soconay dhulkii uu ku fatahay dadka iyaga waa dad caan ku ah inay iskaalmeeyaan takaafulka ijmaaciga ah qiimo weyn ku leh weeye waxaan leenahay dadka ganacsatada ah dadka loo gurmanayo dadka dhaqaala aad ka samaysaan dadka dhaqaala aad ka samaysaan oo aad badeecadaha ka iibsataan oo wax soo saara oo dalkan iyo dadkaanu ay ku degan yihiin wey dadkan maanta beeruhu ay ka kaceen iyo dadka baadiyaha joogaba runtii magaalo waxay ku dhisan tahay beer iyo baadiya ku dhisantahay soomaalidu weliba xoolaha iyo beerahay ku dhisiyen wax kale oo maanta ku dhisiyen lama arko ganacsada waxaan leenahay dadka aad dhaqaalaha ka samayseen oo haddana birri aad rabtaan dhaqaalo badan inaad ka samaysaan waa dadka maanta u baahan inaad gurmataan kaydka aad ugu tala gasheen maanta sii daaya dadka muslimiintaa siiya ilaahay subxaana wa tacaalana wuu idin barakaynayaa oo ilaahay subxaana wa tacaalaa yani bedelu idin siinayaa yamxaqu allaahu arriba wa yurbi sadaqaat ilaahay sadaqadu waa barbaariya waa koriyaa waa badiyaa waxaad bixisaanna ilaahay wuu idin laalaabi doonaa biidnillahi tabaaraka wa tacaala marka waxaan leenahay ganacsatadana maanta waa maalintiinni sidii shalay abaarta aad ogala soo baxdeen oo walaalihiin u garab istaagteen maantana biyaha iyo quuyaanka ogala baxa waa maqaadiir shalay biyaan dhaaminaynay dadku biyaa la gaarsiin waayey abaar bay ahayd marka ilaahay subxaana wa tacaalaa yani ma imtixaanaadkiisii waa socdaa marka jazaakum allahu khayran waxaan leenahay dadka muslimiintaa aan iskaalmayno aan isgarab qabanno jeeshka muslimiinta waxaan leenahay mujaahidiintaa xarkshool mujaahidiin kaalmeeya walaalihiinna maamulada makaatiibta yani maaragtay dhammaan warbaahinta maanta maalin la kala haraa ma aha dadku maantayna rabaan oo ay tabar maaragtay ayna soo maantay noo baahan yihin haqiiqata marka maalinta ay noo baahan yihin aan kala baxno dhibaatada insha allahu biidin inta kale ayagaa is wadaya baaraka allahu fiikum jazaakum allahu khayran aad ayuu mahadsan yahay sheekh xasan yacquub cali ayuu ahaa oo doonta korkeeda inooga warramayey annagoo ah bahdii iclaamka sidoo kale waxaa halkaa lagu helinaya dad fara badan oo iyagana safarkaa lagu helinaya webiga ayaan ku soconnaa halkan waxaa lii sheegay inay yihiin beerihii qalaaliyow oo ka mid ahaa beerihii ugu caansanaa magaalada jilib halkaa waxaa iga muuqda jahada bari waxaa iga muuqanaya tuulo gebi ahaanba ay biyuhu hareereeyeen waa tuulada qalaaliyow gebiahaanba tuuladan dadkii degganaa waa la soo samato bixiyey kadib markii in muddaaba tuulooyinkan dacalka ku haya webiga ee lagu soo daadguraynayey doomanka noocaani oo kale ah oo ay leeyihiin mujaahidiinta deegaanadan ku soconno runtii masaafe ayay noo jiraan halkan ku soconna ayaa dabcan laga qaban doonaa shaqada ay u baahan yihiin dadka masaakiinta ah ee halkaa ku sugan waad nala socon doontaa insha alla hadda waxaa ii muuqada dooni kale oo iyadana ka mid ah doomaha lagu daabulayo dadka iyagoo markaasi ku jira howlahooda shaqo ee loogu gurmanayo dadka weli ku go'doonsan deegaanada weli halkii aan u soconnay ma aanan gaarin in ka badan saacad iyo wax ka badan ayaan waddada ku sii soconnay
waa hagaag dadka ku nool deegaanada ee maamulaan murtadiinta waxaa saameyn xoogan ku yeeshay daadadka iyo fatahaadaha mana jirto gurmad muuqda oo ay murtadiintu u sameeyeen dadka ku nool deegaanadaas iyadoo ay sidaa tahay haddana waxay afka ku hayaan oo ay warbaahinada kasoo tabinayaan in ay dhibaato ka jirto dhulka wilaayaadka islaamiga iyagoo iska indhatiraya qayla dhaanta kasoo yeeraysa laga soo bilaabo mahadaay ilaa buur dhuubo ee ay iyagu maamulaan warbixintan wuxuu waryaheena bashiir abuu ayman ku eegayaa dhibaatada haysata dadka ku nool magaalooyinka cadowga iyo sida ay kooxda riddada indhaha kaga daawanayso dadkaas dhiban
guuryaeenna boontadeenna naabgati doornama haysana raryaagi aragahay waynoo aruuri diinoo qaadi waloona haysana malee walaalayaalo si islaanimo hadday jirto hanoola soo gargaaro haddaba caqalkayga waa kaay waxaan saarto tani waa bulsho wajahaysa xaalad adag oo aysan jirin allaha kadib cid ka samata bixinaysa waxaa dhibaatadii gumaysiga ay ku jireen ugu darsamay daadad iyo fatahaado ma haystaan hoggaan iyo maamul u diirnaxaya una gurmanaya daadadka iyo fatahadaha sannadkan goobaha ugu daran ee ay ku dhufteen waa magaalooyinka iyo deegaanada ay duulaanka ku joogaan cadowga allaah waxay biyuhu harqiyeen goobihii ganacsiga guryihii ay degganaayeen dadka waxaa sidoo kale go'ay buundooyin iyo waddooyin muhiim u ah isticmaalka dadka iyo gaadiidka magaalooyinka baydhabo xudur bardaale buurdhuubo luuq doolow baardheere garbahaarey afgooye jowhar mahadaay beledweyn muqdisho iyo gaalkacyo iyo magaalooyin kale ayay si aadah saameyn ugu yeelatay musiibadani balse ma jiraan dadka ku nool deegaanadaasi wax gurmad ah oo ay heleen taasi beddelkeeda maamuladaridada ah ee dalka ka jira ayaa bulshadaasi u tugsi tagay iyagoo hay-adaha sheegta inay bixiyaan gargaarka uga soo qaatay lacag malaayiin dollar ah kadibna masuq maasuqay
wargaalaydii waa baaba'day war dadkii qaad baa la tegey war xaggeed xaala gaalgaalaysaan war muwaydaan islaam ahayn war dadka qaadka ka qabta war aakhira waa laydi weydiinayaa waxaan doomaya dad cidla oo adabsida carruur qatan oo abbahood waayay taad la tegey war yaa islaam war waa wareey war ilaahay uga bad ilaahay uga bad war ilaahay uga bad ilaahu u shacay ilaahu degmada doolow oo ka mid ah goobaha ugu daran ay fataahaduhu saameeyeen waxaa ku barakacay dad gaaraya shan iyo toban kun mana jiro wax gurmad ah oo maamulka axmed madoobe iyo kan kooxdaridada ay gaarsiiyeen dadkaasi taa beddelkeeda waxaa isku soo sawiray murtad xamse cabdi barre oo ah ra-iisul wasaaraha kooxdaridada soomaaliya isagoo ku socday qaacidadii ahayd qawda maqashii ee waxbaha u qaban
ilaa shan iyo toban kun oo qows baa barakacday
magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxay iyaduna ka mid tahay goobaha ay musiibadu ka dhacday kumanaan dad ah ayaa ka barakacay magaalada halka kuwo kalena ay ku go'doonsan yihiin sidoo kale magaaladani waxaa ku dhintay in ka badan toban qof waa kuwan qaar ka mid ah shacabka magaaladaas oo ka warmaya dhibaatada ay ku sugan yihiin waxayna baaq u dirsadeen shacabka soomaaliyeed kadib markii ay ka quusteen maamulada riddada ah ee dushooda isku garbinaya waxaan u sheegaa inay ku go'doynsan yihiin xaafadaha siiba xaafadda buuli yaaquub meeshaan waxaa deggan beertaan oo daahir duqdaahir waxaa deggan intaasoo kaam i dadweynihii buuli yaaquub oo dhanaa deggan wax kala reeban ma laha waxa noogu daran meeshaan oo noo dhib iyo dhibaato aan ku haysanno wax la cuna ilaaha loo qabaa bacdii oo la saaraayo hooygii iyo waxaa noogu daran jabaanadii aan iskaga xeli lahayn xataa ma haysano wax noo soo caabiyo oo ama gadoomiye eh ama meel kale noogu yimaadana waa la'nahay wax aan helay oo gargaar eh ma jirto oo ilaahay la og yahay degmada buurdhuubo ee gobolka gedo iyadana waxaa ku dhuftay musiibada ugu daran biyaha webiga ee fatahay ayaa gebi ahaanba ka saramaray guryihii iyo goobaha ganacsiga ku darso waxaa iyadana go'day buundadii magaalada oo muhiim u ahayd isu socodka
duurnima haysina walun haysina ku gudubaanoon oo wadankii unagu ku dhalani unagu ku deeranoona male deeroleehaani motoorki waynoo qaadi riryaagi aragahay waynoo aruri cid walbo ciddii qusayso oo maxaa madax u sheeganayso dadkan shacabka waxa ku dhacay waa ujeedin waa taaladii meesha saaka taaganna dadkan deg deg ha loo soo gaaro madaxda dadka sheeganayo jubbaland kulli dowladda federaalka degdeg ha loo soo gaaro dadkan waa baaba'ay guryaasha waa ruqay oo biyaa rujiyey dadka madaxda sheeganayaa la hadlaya aniga dadka madaxda shacabku sheeganaya shacabkaa lugoonna beenta ka daaya shacabka degdeg waxa loo soo gaaro kadib markii uu soo fashilmay wax uqabashada bulshada ku dhaqan goobaha ay duulaanka ku joogaan ayuu ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya sida caadada u ahayd bilaabay inuu ka been abuurto bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga oo uu sheego in iyagu ay ku sugan yihiin xaalad adag jubbada dhexe oo hadda la sheegay inay degmooyinkii sida saakow salagle jilib cidna ma degana waa laga guuray waa hore ayagana wixii dadkii joogay o dhan way iskaga carareen laakiin kuwaasi wax unafa ma jiro ayaga balse xamse cabdibarre waxa uu hilmaamay in wilaayaadka islaamiga ay yihiin kuwa u gurmada bulshadii ka soo barakacday magaalooyinka ay xoogga ku haystaan sida uu sheegay sheekh xasan yacquub cali oo ka mid ah mas-uuliyiinta guddiga fatahaadaha xarakada shabaab almujaahidiin meelaha wax la gaarsiiyey waxaa ka mid ah meelaha ay ay haystaan maamulada ridada dadkii ka soo barakacay bannaanka soo aaday waxaa lacag gaarsiiyey oo raashin gaarsiiyey guddiga oo ka socday xarakada shabaab almujaahidiin waxaa ka mid ah degmada buurdhuubaa ka mid ah degmada baardheera ka mid ah iyo meelo kale si kastaba ha ahaatee dalkani soomaaliya waxay shacabkiisu dareemayaan saamaynta xun ee ay leedahay dimuquraadiyadda iyo diinla'aanta ay madaxda murtadiinta ku maamulaan qeybo dhulka ka mid ah halkaasi kama jiraan horumaro dadka wax loogu qabanayo laguna dhisayo adeegyadooda aasaasiga ah gebagabadii allah raxmaanka ayaan ka baryaynaa inuu dhibaatada ka faydo dhammaan dadka muslimiinta ee ku saamoobay musiibadan haysata murtadiinta ee gaaladana ka xoreeyo dhulalka ay ku nool yihiin dadka muslimiinta dowladda shiinaha ayaa qaaday ololo ballaaran oo ay ku burburinayso masaajidda ku yaala dhulka turkistaanta bare kadib muddo sannado ah oo ay si hoose u qamcinaysay dadka muslimiinta ah ee ku nool dhulkaas si ay u baabi'iso rabitaankooda daraasad hor leh oo ay soo saartay hay-adda human rights watch ayaa qeexaysa xajmiga dulmiga dahsoon ee ka jira halkaas waxaa warbixinta arrintaas ku saabsan inoo soo koobaya waryaheena mahir maxamed hay-adda h r w ayaa warbixin ay soo saartay waxay ku sheegtay in xukuumadda shiinaha ay burburin ba'an ku hayso masaajidada ku yaalla gobollada kala ah ningaashiya iyo gaanso iyada oo raacaysa siyaasadda waxay ugu yartay midaynta masaajidada oo ah siyaasad abaabulan oo ay dowladda shiinaha uga takhallusayso tobannaanka kun ee masjid ee ku yaalla dhulka turkistaanta bari xukuumadda shiinaha ayaa burburin iyo xirxirid kula kacday qaar ka mid ah masaajidada halka masaajido kalena ay ka dhigtay goobo loo isticmaalo dana gaara arrintaa ayaana qayb ka ah dadaallo ay xukuumadda shiinaha kaga xanibayso dadka muslimiinta ah in ay cibaadaystaan waxaana intaas sii dheer in ay masaajidada qaar ka tirtirtay raadadkii muujinayay in ay masaajid yihiin sida minaaradaha iyo mixraabyada maaja wang oo ka tirsan hay-adda h r w ayaa tiri xukuumadda shiinaha waxay waddo ma ahan midaynta masaajidda sida ay sheeganayso laakiin xaqiiqadu waxay tahay in ay xirayaan masaajid badan iyaga oo ku xadgudbaya waxay ugu yeertay xorriyadda diimaha waxayna intaas raacisay in arrintan ay qayb ka tahay culaysyada ay xukuumadda shiinaha ku hayso dadka muslimiinta ah ee ku nool dalkaas qaanuunka uu shiinuhu dejiyey ayaa qeexaya in dadka ay ku cibaadaysan karaan oo keliya goobaha haysta rukhsadda rasmiga ah waxayna si adag u xakamaynaysaa goobaha lagu cibaadaysto arrintan ayaa soo korortay wixii ka dambeeyey sannadii labada kun lix iyo tobankii xilligaas oo madaxweynaha shiinaha shin jinbing uu ku baaqay in dhaqanka shiinaha lagu saleeyo diimaha arrintaas oo uu sheegay in uu uga gol leeyahay xisbiga shuuciga ee shiinaha xukuma maamulidda nolosha dadka iyo cibaadaadkooda siyaasaddan lagu burburinayo masaajidda ayaa waxaa lagu qeexay dukumiintii ka soo baxay xisbiga shuuciga ee maamula dadka shiinaha bishii abriil ee sannaddii labada kun siddeed iyo tobankii go-aankan ayaana faray hay-adaha dowladda ee kala duwan in ay faragelin ku sameeyaan maamulka iyo dhismaha goobaha ay muslimiinta ku cibaadaystaan go-aankan ayaa sidoo kale waxaa ku qeexnaa in arrintan looga gol leeyahay in looga hortago dhisidda masaajid cusub oo ay dhistaan muslimiinta taas oo qayb ka qaadanaysa yaraynta iyo xadididda tirada masaajidda waxaana go-aankan si cad ugu qeexnaa in mudnaanta koowaad la siinayo burburinta masaajidada dhisan beddelkii masaajid cusub la dhisi lahaa maajo oo ah mid ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa muslimiinta kuna nool shiinaha oo hadda ku nool maraykanka ayaa mar uu ka hadlayey siyaasadda midaynta masaajidada ku yaalla gobollada kale ah ningaashiya iyo gaanso oo ah halka ay ku nool yihiin tirada ugu badan ee dadka muslimiinta ah ee ku nool shiinaha ayaa sheegay in hadafka arrintan laga leeyahay ay tahay in dadka muslimiinta ah ee diintooda ku dheggan lagu qasbo in ay walahooda siiyaan xisbiga shuuciga ah ee ka taliya shiinaha mas-uuliyiinta xisbiga ayaana wax walba u maraya sidii ay u hirgelin lahaayeen rabitaankooda iyaga oo ardayda iyo dadka kale ee ah shaqaalaha dowladda ugu goodinaya in dabagal lagu samaynayo shaqola'aanna ay ku dhici doonto haddii aysan u hoggaansamin rabitaankooda xukuumadda shiinaha ayaa tan iyo sannadii labada kun iyo toddoba iyo tobankii waxay burburisay saddex meelood meel masaajidada ku yaala shingiyang sidaba lagu sheegay warbixin uu soo saaray machadka diraasaadka ee ustaraaliya hay-addan ayaa sheegtay in ay hubisay muuqaallo iyo sawirro laga soo qaaday gobolka nangaashiya laguna faafiyey baraha internetka kuwaasi oo ay faafiyeen dadka muslimiinta ah kadibna la barbar dhigtay sawirro lagu qaaday dayax-gacmeedyada in ay xaqiiqsatay in afar ka mid ah toddoba masjid oo ku taalay laba tuulo oo ka mid ah gobolkaas in la burburiyey waxayna sawirradu sidoo kale muujinayeen in la burburiyey minaaradihii iyo mixraabyadii toddobada masjid hay-adda ayaa sidoo kale sheegtay in aysan xaqiijin karin tirada masaajidada la xiray ama laga bedelay masjidnimada sababo la xiriira in aysan jirin dokumentiyo laga tixraaci karo laakiin laba ka mid ah dadka ku xeeldheer arrimaha muslimiinta shiinaha ayaa qiyaasay in saddex meelood meel la xiray masaajidada ku yaal nangaashya tan iyo sannadkii labada kun iyo labaatankii sidoo kale warbixin ay baahisay idaacadda aasiyada xorta ah bishii maarso ee sannadkii labada kun kow iyo labaatankii ayaa lagu sheegay in afar boqol ilaa shan boqol oo masjid ay wajahayaan halista xiritaanka masaajidadaas ayaa gebi ahaanba ku yaala gobolka nangaashiya oo ay gaarayeen tirada masaajidda ku yaalay sannadkii labada kun afar iyo tobankii ilaa afar kun laba boqol iyo saddex masjid qaar ka mid ah dadka muslimiinta ah ayaa si cad uga hor yimid tallaabadan iyagoo oo la kulmaya dabagal sannadkii labada kun kow iyo labaatankii ayay ahayd markii maamulka gobolka nangaashiya uu ku eedeeyey shank oo ka mid ah dadka muslimiinta ah in ay qalalaasi wadaan kadib markii ay horkiceen labaatan qof oo ka hor timid siyaasaddan dadkan ayaa sidoo kale waxay dacwo ka gudbiyeen xirxiridda iyo burburinta lagula kacayo masaajidada maajo ayaa sheegay in xukuumadda ay culays ku saarayso dadka muslimiinta ah si ay uga hor istaagto gudashada cibaadada taasi oo keenaysa in dadka laga xanibo masaajidada kadibna la xiro iyada oo lagu andacoonayo in aanan lagu tukanin wuxuuna intaas raaciyey in xukuumadda shiinaha ay masaajidada ku xirtay qalab ay kula soconayso dadka ku cibaadaysanaya masaajidadan ayaana ah kuwo u hoggaansamay rabitaanka xukuumadda halka masaajidada kale ee aanan u hoggaansamin dadka loo diido ama qofka galayo laga qaado aqoonsigiisa waxaana jira dad loo diiday in ay tagaan masaajidada hay-addan ayaa ka codsatay xukuumadda iyo munadamaadka islaamiga ah in ay culays saaraan xukuumadda shiinaha si ay u joojiso tallaabooyinkan qallafsan ee looga hor istaagayo dadka muslimiinta ah in ay ku cibaadaystaan masaajidada iyo in lagu qasbo in dhaqanka shiinaha ay ku saleeyaan cibaadooyinka ay gudanayaan waa hagaag qaybihii dambe ee barnaamijka ayaannu isla soo gaaraynaa xiisad xooggan ayaa ka taagan puntland taas oo u dhexaysa siyaasiyiinta maamulka ridada ee halkaas ka arrimya arrintan ayaa salka ku haysa doorashada madaxtinimo ee loogu tartamayo hoggaanka maamulka waxaana xiisaddu ay sababtay in dhowr jeer lagu dagaalamo magaalada garoowe haddaba xiisadaas iyo sida ay ku bilaabatay iyo halka ay hadda xaaladdu marayso waxaa inoo soo koobaya waryaheenna ilyaas cabdulaahi waad mahadsantahay walaalka dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteennii toddobaadlaha ahayd ee aan idinkugu soo gudbin jirnay dhacdooyinka ugu waaweyn uguna hadalhaynta badan toddobaadka toddobaadkan hadduu ilaah yidhaahdo waxaan ku soo qaadan doonnaa xiisadda siyaasadeed ee maamulka riddada ah ee puntland xiisaddan ka jirta deegaanada uu ka arrimiya maamulka puntland waa mid ka sii daraysa marba marka ka sii dambaysa waxaa laysku hayaa waa doorasho gaaleedka maamulkaas bisha januwari ee sanadka cusub ayaa loo ballansan yahay in la qabto doorashada madaxtinimo iyo midda golaha dawaaqiidda ee maamulka garoowe balse waxaa laysku hayaa nooca doorashada la qabanayo murtad siciid deni oo ah madaxweynaha maamulkaas wuxuu ku adkaysanayaa inuu qabanayo doorasho ay ugu yeedheen qof iyo cod laakiin siyaasiyiinta mucaaradka ayaa iyagana arrinkaas ka soo horjeestay waxayna leeyihiin xilligan suuragal ma ahan in la qabto nooca doorasho gaaleedku uu doonaya siciid deni taas beddelkeedana waxaa la qabanayaa bay leeyihiin doorashooyinkii ay horay ugu soo doorteen madaxdooda oo ah in odayaasha ka soo jeeda deegaanada ay soo doortaan xildhibaanada kadibna xildhibaanada ay doortaan cidda hogaaminaysa maamulka puntland waxaa sidoo kale la leeyahay deni ma ahan mid qaban kara doorashada noocan oo kale ah yacnii inuu qabto doorasho cod iyo qof ah suuragal ma ahan laakiin waxa uu ka damacsan yahay laba hadaf oo kale ah waa midda koowaade inuu rabo in mudukorarsi uu ku samaysto arrinkan oo kursiga xilka uu ku sii fadhiyo muddo dheeraad ah midda labaad ayaa iyaduna ah inuu ku doonayo inuu ku boobo doorashada oo uu mar kale ku laabto kursiga xukunka Een, khilaafka waxa uu gaaray heer ay dhinacyada isku gacan qaadaan kooxaha mucaaradka puntland ayaana dhistay ciidamo xooggan kuwaas oo qaarkood ka goostay ciidanka puntland dagaallo xooggan ayay garoowe martigelisay bilooyinkii lasoo dhaafay waxaana dagaaladaasi ay sababeen khasaarooyin xooggan oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed intaba wuxuu siciidani isticmaalayaa maleeshiyaadkii uu imaaraadku tababaray ee loo yaqaano b m b f kuwaasoo uu doonayo inuu ku qamciyo mucaaradka madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulka puntland murtadka lagu magacaabo cabdixakiin camey ayaa hanjabaad hawada u mariya dowladda imaaraadka carabta iyo maleeshiyaadka hoos yimaada ninkan oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ku ah deni ayaa sheegay in imaaraadka iyo maleeshiyaadka uu dhistayba ay taageersan yihiin damaca siciid cabdulaahi deni wuxuuna sheegay in haddii deni looga adkaado doorashada maamulkaas ay burburin doonaan dhammaan ciidanka imaaraadka uu tababaray waana kan mar uu warfidiyeenka la hadlayey qolada la yidhaahdo b m b f waa ciidan ay lacagta siiyaan imaaraadku ciidankaas baryahan dambe hadalkiisu aad buu u badan yahay qolada b m b f min fadlakum xerooyinkiinii ku noqda imaaraad waxaan u sheegayaa dowladda haddoor joogta ee siciid cabdilaahi deni ka madaxda yahay siciid isagaa reer buntland reer buntland siciid maaha hadduu siciid cabdilaahi soo noqdana dee waad la shaqaynaysaan hadduu soo noqon waayana ballan waxaan qaadaynaa inaad dalka laydinka saaro because sida aad haddeer waxu wadaan waadna burburinaysaana waxna tari maysaa intaana min fadlakum iga gaadhsiiyaya dowladda imaaraadka ciidamadiinna la noqda geeya xeryahoodii iyo meelihii ay ku jireen haddaad kaa diidaan afartan iyo siddeed maalmoodba ka hadhay madaxweynaha imanaya ama siciid ha noqdo ama mid kaleoo reer buntland ha noqdee markaana tala idin taalla Een, hadda khilaafku waxa uu gaaray gudaha xukuumadda siciid deni oo waxaa shalay madaxa isla galay xildhibaanada dawaaqiidda ee maamulkaas golaha dawaaqiidda maamulka garoowe ayaa isku qabtay xeerka doorashooyin gaaleedka maamulkaas kadib markii guddoomiyaha baarlamanku uu diray guddi loo xil saaray soo gudbinta xeerkaas oo dalbaday in dib loo dhigo inta ay ka hagaagaysa xaaladda siyaasadeed ee maamulka guddoomiyaha baarlamanka maamulka puntland ayaa lagu xaglinayaa inuu la safan yahay siciid deni sidaas darteedna uu u diray guddigii ka dhaga adeegay awaamirtiisa een kadibna waxaa xaruntii ay ku shirayeen ka dhacay buuq iyo gacanka hadal markii la isku soo xooriyo maamulka puntland ayaa hadda maraya xaaladdii ugu xumayd tan iyo markii la aasaasay dadka darse xaaladda maamulkan ayaana sheegaya in laga yaabo in maamulkan uu burburo kadib markii ay dhinacyadu fooda isdaraan xubintii maanta waa inaga intaa aan qodobkan ku qaadaadhigaynay inta aan ka kulmayno xubintan xubinteeda sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal guntii iyo gunaanadkii barnaamijkeenna ayaannu isla soo gaarnay allah ka soka waxaan u mahad celinayaa dhammaan intii ka qayb qaadatay barnaamijka iyo intii isku soo duburday intaba tan iyo toddobaadka soo socda barnaamijkan oo kale intaannu ku kulmi doonno dhegaystayaal sidaas iyo wallaahu naasiruna nicma almowlaa wa nicma annasiir
التسليم كافينا والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا نحو الله قد سرنا لا خاف